agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa tababar ku saabsan xeerka canshuuraha u furay saraakiisha ciidanka ilaalada canshuuraha tababarkan oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa ka qaybgalayaasha lagu bari doonaa xeer nidaamyaasha canshuuraha bariga agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan maxamed xasan saleemaan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan maanta halkan waxaynuu fadhinaa tababar ku saabsan ciidanka ilaalada cashuuraha runtii ciidanka ilaalada cashuuruhu wuxuu halbowlo u yahay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo guud ahaan qarankaba waayo dakhligeenna inta ugu faraha badan waxa dabar u ah oo ilaaliya ciidanka sida magacoodaba ka muuqata waa ciidanka ilaalada cashuuraha tababarkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay sida aynu aqoontooda ciidankaa kor ugu qaadi lahayn sidoo kalena wada shaqaynta ciidanka iyo wasaaradda lafteedana wax fara badan laysugu soo dhoweyn lahaa oo runtii shaqaynu wada qabanaa shaqada lafteedu waxay u baahan tahay brosijarkii iyo awoodihii iyo qaabkii loo fulinayay kaa idinku soo dhoweynayaa shaqadan awalba waa hayseen khibrad badan waa u leedihiin laakiin haddana muddo markaynu joognaba waxaynu isku talagalaynaa inaynu is-abdhate garayno oo aynu aqoonta iyo wada shaqaynta kor u qaadno innaga lafteedna hadday jiraan waxyaaba aynu u baahan inay dib u eegno iyo inay dib u saxno iyo maadaama sanad cusub la gelayo miisaaniyad cusub iyo dakhli cusub laynaga doonayo waxaynu u baahan nahay inaynu eegno halkii gaabi nagaga jiray aqoon ahaan iyo shaqo ahaanba si aynu u derdergelinno taa runtii waan idinka mahadnaqayaa sida fiican ee ula shaqaysaane wasaaradda horumarinta maaliyadda runtii dakhligeennu idinka la-aantiin ma soo baxayo cidda ugu muhiimsanee mar walba marka shaqaalaheenna iyo idinku wada shaqayntiina kor loo qaadana dakhligeen iyo shaqadeennuba runtii korbay u kacaysaa taliyaha ciidanka ilaalada canshuuraha somalilan axmed xasan cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in tababarkan ay u baahnaayeen hawshan meeshaynuu nimi waa hawl muhiima oo u baahan in la dhaadhiciyo weliba hoos loo dhaadhiciyo ciidanka goobaha jooga la gaadhsiiyo sababtoo haddii inaan cashuuraha aqoon u lahayn iyo tacriifadaha shaqada maaliyadda waxbaa ka dhinaanaya marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa hawshan maanta ay wasaaraddu noogu yeedhay arrintaasina waa arrin aynu u baahan nahay in la weeleeyo oo aynu maskaxda ku qaadno shuruucda baranno cashuurta iyo tacriifadaha iyadoo aynu dee muhiim ka nahay xagga wasaaradda maaliyadda ama dalkaba jamhuuriyadda somalilan ciidankii ugu muhiimsanaayay dib dakhliga aynu nahay marka waan mahadnaqayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda maaliyadda hawshaa maanta ay soo agaasimeen hawshaasina waxaanu doonaynaa inay hoos agaasime loo dhaadhiciyo oo ciidanka laftiisa howlgalka ku jira ee goobaha jooga inay garanayaan waxa ay ka shaqaynayaan hadday noqoto baan kuri wadamarista hadday noqoto baan kuri ciidamada kastamada jooga oo u baahan dee wixii ay ilaalinayeen inay garanayaan tacriifada ay leedahay baan kuriyo qiimaha ay maanta ugu fadhiyaan ciidankaasi dakhliga ama dee hawsha marka waxa weeyaan waxaan idinku boorinayaa uun in saraakiisha halkan fadhidaa inaa weelaysaan maanta shaqada ah shaqaduna ay noqoto midaynu ciidankeenna ku hoos u gelinno oo ciidanka ama faylka uga sheegno ama inagu tababar hoosaad aynu ku qabanno goobaha shaqadu ay ka socoto oo aynu ku tababarro wixii halkan maanta aynu ka baranno si kastaba muddooyinkan wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa waday sar u qaadista aqoonta iyo xirfadda howlwadeennada canshuuraha